wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa si wadajir ah xariga uga jaray waddo sideed boqol oo mitir ah taasi oo laga hirgeliyo suuqyaraha magaalada kismaayo wadadan ayaa isku xirtaa qeybaha shidaalka iyo dharka suuqyaraha magaaladaasi waxaanay qeyb ka qaadan doontaa bilicda kismaayo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland xuseen raabi kaahin ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dhismaha wadooyinka si loo horumariyo ganacsiga iyo bilicda jubbaland maanta waxaan joognaa xarig jarkii waddadii aan dhisaynay ee siddeedda boqolee mitir ahayd oo guddoomiye ku-xigeenku nagala joogo kismaayo waa caasimadda gobolka jubbada hoose waana magaalo ganacsiga dekadda leh ee jubbaland state of soomaaliya waxaynu u baahan nahay si wada jirah bilicdeeda iyo horumarkeeda inaynu uga qayb qaadanno dakhliga soo galana ayada inay dib loogu celiyo waxaana kula dardaarmaya wasiirka ganacsiga ee guddoomiyaha degmada inay noo khariidareeyaan oo noo cabbiraan dhulka u baahan dibudhiska si aanu isku tashi wax ugu dhisanno isku tashi dal isku tashi dibad iyo isku tashi dowladeed inaynu waxayna ku dhisanno ayaynu u baahan nahay cidina uma maqno cello uma qodno innagaa dalka iska leh innagaana ku hadhayna innagaana loo baahan yahay inaynu dalkeenna dibudhiskiisa ka shaqayno wasiirka ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa bogaadiyey rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo dhistay waddadan aniga waxaan u istaagay halkan inaan dhiirigeliyo una hambaliyeeyo rugta ganacsiga ee dowladda goboleedka jubbaland kama wada sheekayn karno en waxyaalahay ka qabteen magaalada laakiin waxaan isleeyahay way muuqataa waxaa weeyaan waxay magaalada ka qabteen waxaa ka mid ah halkan maanta anu taagan aan daha furayno jidkan oo siddeedda boqol oo mitir ay dhisayaan marka aad aan ugu hambaliyeyna ama u dhiirgelinaya inay sii wadaan maadaama jubbaland waxaan isleeyahay jubbaland waa ay tashatay mar hadday tashatayne waxyaalo badan ay qaban karaan
rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa bilihii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu horumarinayo suuqyada ganacsiga maamulkaasi si ganacsatada ay u helaan wadooyin muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsigooda